mashruuca oo adkeysiga isbeddelka cimilada ayaa laga daafuray deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waana mashruuc ay wax badan ka faa'iidi doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waayadii dambe waday dadaale kala duwan oo wax looga qabanaya isbeddelka cimilada waxaana deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay ka samaysay wacyigelino badan oo ku aadan isbeddelka cimilada haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland aadan maxamed hoodle oo qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka qayb galay daafurka mashruuca oo adkeysiga isbeddelka cimilada ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay mashruuca iyo qaybaha uu ka kooban yahay mashruucaasi mashruucan mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo oo isugu jira saddex qaybood qaybta koowaad oo ah dadka in lagu tababaro meeshii burjukooyinka waagi hore waxaa la samayn jiray dadka waa loo qaybin jiray iyaga oo magaalada laga soo iibiyaa loo qaybin jiray hadda arrintii waa la bedelay waxaanu ka dhignay in burjukada dadka ayaga lagu tababaro ay soo saartaan markii tababarka ay dhammaystaanna ay nolol ka dhig yacni qofka in wuxuu ku noolaada la baro halkii marka burjukooyinka inta la qaybiyo laba boqol oo xabo burkeeti la qaybin lahaa in dadka la yidhaahdo marka xarun weyn oo burjukada lagu farsameeyo in la dhiso laga soo kala xulo dadyo kala duwan oo dhallinyaro dumar iyo rag isugu jira laga soo kala xulo xaafadaha luglow dhammaan xerooyinka ku xeeran kadibna tababar la siiyo burjukooyinka ay soo saaraanna isla dadka ayaga ah xeryaha ku nool loo qaybiyo kadibna halkaasi ay kasii wadaan nolol samaystaan wixii ay soo saaraanna iyaga ay mas-uul ka yihiin inay suuqa geystaan ay iibsadaan ay lacag iyo nololba ka sameeyaan mashruuca midka koowaad wejigiisa koowaad waa qaybta qaybta labaadna waxaa weeye waa tababarkii habeenka falkinta waxay soo saari doonaan ayagana markaa in dumarka halkaasi raggana in loo sameeyo burjukooyinkii samayntooda dumarkiina dhinaca falkintii dembiilaha inay soo saaraan saliyadii lagu tukanayay inay soo saaraan xaaqimihii dhulka lagu xaaqayo inay soo saaraan dadkii sidii warshad yacni dadkii farsamadii way hayaan maalgelin bay u baahan yihiin marka in la maalgeliyo arrintaasi maxay badbaadinaysaa dadkii marka inay duurka aadaan ay geedihii soo guraan ay geedihii nolol ka samaystaan baa halkaas ka baxayso mashruuca wejigiisi labaadna waa kaa ka saddexaadna waa dhirbeeris sababtoo deegaanka waa bannaan waa aragteen siigaa kacayso geedihii la abuuro laftirkooda ah laga yaabaa hadda dabaysha inay dumiso marka meeshaasi in laga dhiga kayn dhir fara badan markay ugu yaraato sanad walbaba inaan in abuurno sanadka inaan ku guulaysanno inaan abuurno shan boqoloo geed lix boqoloo geed sanad walba dii la abuuro meeshii kayn bay iska noqonaysaa maadaama meeshii deegaan dadku hadda soo degay inay deegaan tahay oo mustaqbalka dhow iyo kan fogbal lagu noolaan doono dadku meelay harsadaan bay doonayaan guryaha dabeesha wax walbay u baahan yihiin marka